fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo axada taarikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojada gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o e somali com haataana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dadweynaha magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland oo bilaabay inay magaalada ka qaxaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal magaalada ku dhex mara dowladda iyo weliba taageerayaasha mucaaridka waxaannu leennahay dulqaadkii waa dhammaaday in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa qadcas waannu diidnay waannu diidnay waannu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda
waxaa kaloo ada dhegaysan doontaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkana ku saabsan fanka banaadiriga iyo weliba kaalinta uu kaga jiro fanka soomaalida waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan raalli naga ahaada farsamadaasi ama cilada yar dhinaca miisiga sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan qodobadaasi aan idiin soo tilmaamay iyo weliba kuwo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ugu yaraan koob iyo soddon carruur ah oo aad u xanuunsanaya islamarkaana sidkooda aanu dhammayn ayaa laga saaray cusbitaalka shifa ee qasa islamarkaana la geeyey cusbitaal ku yaalla dalka masar sida maanta ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunku ciidamada israa'iil ayaa toddobaadkii hore xoog ku galay cusbitaalka tallaabadaasi oo qayb ka ahayd howlgallada ka dhanka xamaas iyadoo koox ka socota hay-adda caafimaadka adduunkuna maanta ay kormeera saacad qaatay ay ku soo mareen cusbitaalkaasi shifa islamarkaana ay sheegeen in cusbitaalkan oo ahaa ka ugu weyn ugu horumarsan islamarkaana ay yaalaan qalabka ugu horumarsan ee qasa uu hadda yahay aag dhimasho militariga israa'iil ayaa cusbitaalka shifa ka baadhayay waxa ay aaminsan yihiin oo ahaa inuu xarun dhexe u ahaa taliska xamaas oo ay xuseen inuu ku yaallo dhismaha hoostiisa sheegashadaasi ciidamada israa'iil oo xamaas iyo weliba howladeennada cusbitaalkaasi iyagu dhinacooga ay dafireen sidoo kale laba qof oo falastiiniyiin ah ayaa habeenbarhkii lagu dilay howlgal ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ruushka ayaa maanta sameeyey weeraro xidhiidh ah oo ay u adeegsadeen diyaaradaha droniska loo yaqaano bilaaduuliyaha ah kuwaasoo ay la beegsadeen magaalada kiyef waxaana ay noqonayaan habeenkii labaad ay weeraradaasi sameeyaan iyadoo ay ruushku kordhiyeen dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ay ka geysanayaan magaalada caasimadda waa dalkaasi ee ukrain ee kiyef iyadoo halkaasi ay ka sameynayeen tallaabooyinkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay sida ay sheegeen maamulka militariga magaaladu ciidamada cirka ukrain ayaa sheegay in hanaankooga difaaca hawadu amaba difaaca cirku ay burburiyeen shan iyo toban ka mid a labaatan diyaaradaha droniska loo yaqaano gaar ahaan kuwa shahiidka la yidhaahdo oo dulmaraya kiyef waltafa iyo weliba kerskey ma jiro waxoogaa oo la xidhiidha khasaaraha iyo weliba dhimashada sida uu sheegay afhayeenkan u hadlay militarigu isagoo sidoo kale intaasi kusii daray in ku dhowaada toban diyaaradood oo daroniskaasi ah lagu soo riday magaalada kiyef iyo weliba agagaaraheeda wakaalada wararka ee routers oo warkan daabacday ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inaanay si madax bannaan u xaqiijin karin sidoo kale ruushka ayaana dhinaciisa arrintani ka hadal ugu dambeyntiina kumanaan kunoo qof ayaa maanta guud ahaanba dalka kenya ay saameeyeen daadad xoogan oo uu keenay roob xoogan oo halkaasi ka da-ay iyadoo fatahaaduna ay hakadgeliyeen adeegii dhinaca kaargooga ee ka da mombasa geeska afrika ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waajahayay roob xoogan oo ka yimi amaba la xidhiidha duufaanka elnino oo sida oo kale sahayday nolosha tobanaan qof oo ay ka mid yihiin lix iyo afartan qof oo ku dhintay meelo kala duwan oo dalkaasi kenya madaxweyne ku-xigeenka kenya rigathi kajawa ayaa sheegay in ugu yaraan siddeetan kun oo qoys oo dalkaasi kenya ay fataahadahani saameeyeen iyadoo tiraduna intaasi ay ka sii badan karto islamarkaana laga cabsi qabo inay korodho isagoo intaasina ku sii daray in dowladdu ay si ay dadkan u samata bixiso adeegsatay diyaaradaha qumaatiga u kaceen loo yaqaano helikobteriska iyo weliba adeegyada gargaarka deg dega iyadoo sidoo kale lasoo badbaadiyey qoysaskii ku dhexadnibnaa biyaha dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida mar kale ayaan dhammaantiin baidi leeyahay fiidwacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya magaalada garow ayaa sheegaya in dadka magaaladu ay bilaabeen inay qaxaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal magaalada ka qarxa oo ka dhasha muranka doorashooyinka ee u dhexeeya mucaaradka iyo musharaxiinta kursiga madaxtinimo u taagan ee puntland oo isku dhinaca iyo weliba dowladda puntland wariyaha v o a nuux muuse birjab ayaa warbixintan noo soo diray
sakay waxaa la arkayay dadweynaha oo ka qaxaya xaafado badan iyagoo ka baqaya isku dhac kadib sansaan colaadeed oo dib usoo muuqatay saacadihii ugu dambeeyey bulshada rayidka puntland ayaa isla maanta qayladhaan ka soo saartay arrintan iyagoo ugu baaqay labada dhinac inay u turaan shacabka gudoomiyaha bulshada rayidka puntland ee punsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan ayaa la hadlay saxaafadda isagoo ay garab taagan yihiin xubno badan oo bulshada rayidka ka mid a waxaa walaacayaga cirka ku shareeray markii aan aragnay dhinacyada siyaasadda isku haya oo aan wax dareen ahba u haynin nolosha iyo badqabka dadka rayidka ah dumarka carruurta dadka nugul barakacayaasha ama hantida dadkaasi ay leeyihiin iyagoo ganacsiga dalka yaalla oo ah isha ugu weyn oo socodsiiya nolosha bulshada iyo dowladnimadaba iyadoo dadka rayidkaa aysan dowladnimada ka helin adeegyadii xaqa u lahaayeen ee waxbarasho caafimaad biyo iyo adeegyo dowladeed ee kalaba waxaannu leennahay dulqaadkii waa dhammaaday ereyada colaadda huriya waa khadcas ereyada colaadda huriya waa khadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa khadcas waannu diidnay waannu diidnay waannu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda ma aqbali doonno in dhiig qubto ma aqbali doonno in barakac iyo burbur hantiyad dhaco arrimahaas waa khadcas waxaannu idin leennahay iska ilaawa inaad qorshaysaan oo aan idin daawanno inaad fulisaan oo aannu markhaati idinkaga noqonno tirada dhimashada dhaawaca barakaca iyo burburka hantiyeed ee dadka puntland waannu diidnay taasna ma doonayno in aannu mar kale goobjoog u noqonno wixii ka dhacay boosaaso dii wixii ka dhacay garowe kii ficiladaas oo aan lagula xisaabtamin dadkii geystay qoysas dhan ayaa ubadkoodii kuwii ay jeclaayeen lixaadkoodii iyo maalkoodiiba ku waayey dadka rayidka ah oo aan waxba galabsan ayaa wiiftadu ku dishay goobahooda ganacsi garoowe waxaa nasiib darro ah in inta badan ehelladii dadkaas xataa aan lala qaybsan dhibta ku dhacday loogana garaabin wixii gaadhay iyo guud ahaan wixii aannu soo daawanaynay soddon iyo laba sano guud ahaan soomaaliya dalka guud ahaan soomaaliya waannu diidnay
inkastoo ay socdeen dadaallo ay labada dhinac waa dowladda iyo mucaaradka ay ku geli lahaayeen wadahadallo ayaa waxaa walaaca keenay kadib markii ay magaalada garowe dowladda kusoo daadguraysay ciidamo ka yimid dhanka magaalada boosaaso taasoo keentay in shacabka ay bilaabaan qax hor leh waxaana haawanaya xaafadaha magaalada qeybtood gaar ahaan xaafadihii kol hore uu dagaalku ka dhacay ilaa iminka dowladda kama hadal barakaca shacabka magaalada ay sameynayaan sidoo kale waxaa la arkayay wakiilada hay-adaha caalamiga oo ka dhoofaya garoonka diyaaradaha magaalada garoowe waxaana taasi ay kordhisay walaaca iyo cabsida shacabka ay ka qabaan dagaal qarxa qaar ka mid ahii dadweynaha oo la hadlay v o a ayaa ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan colaadda laga cabsi qabo
waxaa moodaa magaalada garoowe maanta inay riban tahaa moodaa war dadka muslimka ah ka daaya dhibaatada ilaahay ka baqa aakhiradiinna ha gadanina aakhiradiinna dadka dhiigga dadka muslimka iska ilaaliya war ilaahay ka baqa oo dhiigga muslimka iska ilaaliya rabbigay raxmaanka ha ka baqa baabuurta aad dhinacyada ka keensanaysaan ilaa boosaaso ilaa laascaano ilaa mudug waxaad dilaysaan waxaad dilaysaan waa dadkiinna waxaad dilaysaan waa dadkiinna ninka xukmiga raadinaya maanta oo leh boqolaal baan ku dilayaa waa qaldan yahay doorashada lagu kala ordayo oo qolana leenahay lixdan iyo lix qolana leenahay doorashaan gelaynaa walaalayaalow ummadda ha isku dilinina war ummadda yaan la isku dilin war dhiigga la qubaya ha layska daayo war magaalada la jujubaya ha layska daayo war carruurta la qaxinayo dumarka la qaxinayo ha layska daayo
saa labada socotaan waxaa la leeyahay magaalada waxaa soo galay ciidan laga soo diray boosaaso mucaaradkiina waxaa leeyahy waxay xirteen aagii saldhiggii galbeed oo hore kontaroolkii hore waxaa muuqatay amni xumo iyo dadka masaakiinta in la barakiciyo la qaxiyo dowladda waxaan ugu baaqaynaa madaxweynuhu ugu horreeyo wararadaha madaxweynihii dalka ugu horreeyey ah ciidanka magaalada soo gedaya waxaa la rabaa inaysan magaalada dhib ka gedin in ilaahay ka baqaan oo doorashooyinkaan laysku hayo dhibaatadaan ummadda muslimiinka aan la qaxin oo dhib aan loo geysan hal qof oo ku dhinta aakhiro qofkii mas-uul ka ahaayo dowladda madaxweynaha mas-uul ka yahay baa la weydiinaya mucaarado waxaan leenahay ilaahay ka baqa dhibta awadaan joojiya
dowladda soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay khasaaraha ka dhashay roobka xilliga dayrta iyadoo sheegtay in saameynta isbeddelka cimilada adduunku ay kadisay soomaaliya oo aan diyaar u ahayn awoodna u lahayn dowladdu waxay sheegtay in daadadka ku fatahay magaalooyinka iyo weliba tuulooyin badan oo soomaaliya ah ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha sida jidadkii iyo weliba buundooyinkii warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda howlaha guud ismaaciil cabdiraxmaan ayuu uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobabka deyrta ee dhowaan ka da-ay meelo ka mida gudaha dalka wasiirka ayaa ugu horreyn tilmaamay in isbeddelka cimiladu uu si ba-an u saameeyey soomaaliya xilli aanay u diyaargaroobin waad la socotaan waddankeena waxaa berihii ugu dambaysay ka da-ayey roobab laxaad leh oo sababay fatahaado iyo khasaare naf iyo maalba leh nimcadaa ilaahay ee da'day dhibaatooyin badan baa ka soo gaaray shacabka iyo hantidoodii iyo hantida guud ee dowladda haddaba waxaa maanta aan rabaa inaan idinla wadaago khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaas iyo daadadkaas kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka buundooyinka oo lafdhabar u ah dalkeena iyo shacabkeena sida aynu la soconno isbeddelka cimilada awgeed saamayn weyn oo ay sababtay isbeddelka cimiladu ayaa waxa uu raad weyn ku yeeshay dalkeenna waxaad la socotaan in mudayar gudaheed marna abaar ba'an iyo roob la'aan iyo biyo la'aan inagu dhacayaan in yar kadibna roobab iyo daada laxaad leh taas waxaa keenay isbeddelka cimilada oo adduunka oo dhan ka jira soomaaliyana si weyn u saameeyey sababa ay ka mid yihiin dadkeenna oo u nugul dhibaatada maadaama in badan ay jireen dhibaatooyin xagga dhaqaale xagga amni oo ay soo mareen ummaddani oo aanay u diyaarsaneen meelaha qaarkood dhibaatooyinka sida daadadka iyo abaaraha ismaaciil cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka warbixiyey khasaaraha roobabku ay gaarsiiyeen qaar ka mida kaabayaasha maamul goboleedyada dalka jubbaland marka la isku daro boqol labaataniyo shan kilomitir tiro ku dhow oo ka mida waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxyeele ka soo gaadhay waxaa waxyeele soo gaadhay oo burburay jidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhex mara kismaayo iyo gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose halka buundada baar dheere gebi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo jamaame iyo qaar kaleba ay halis ugu jiraan inay go'an ilaa haddana biyihii fadhiyaan jubbaland marka la eego goroommada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqaynayn goroommada qaarkood sida baar dheere iyo doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo guraceel qaar ka mida waxyeelooyinbaas ayaa soo gaadhay oo biyihii ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan buundada saqiiro ee ku taalla waddada isku xirta hobyo iyo gaalkacyo ayaa ku burburtay roobkii laxaadka lahaa hirshabeelle marka la eego hirshabeelle waddooyinka galsaalo jidka jowhar iyo ereboodka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan hirshabeelle ilaa boqol iyo lixdan kilomitir oo ka mida waddooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin gobolka magaalada beledweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqaynayo koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow saddex boqol iyo konton kilomitir oo waddooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhex mara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay waxaanay kale yihiin sida waddada embareso waddada xudur iyo waddada bardaale oo haddeer isku socodku istaagay sidoo kale waddooyinka magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay buundada baydhabo biyuhu waa kor mareen dhibaatooyin badanna way soo gaadheen garoonka magaalada baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay marka waxaan odhan karnaa maamul goboleedka koonfur galbeed waa waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatadii ugu badneed xagga waddooyinka puntland waddada isku xidhan qarna iyo garowe roobku waa uu saameeyey iyadoo sidoo kalena biyomareennadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xidhmay goroommada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabaya ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan wasiirka howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday saameynta ay waddooyinka magaalada muqdisho ku yeesheen roobabkii maalmahan ka da-ayay magaalada wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka codsaday in la garab istaago dadka ay waxyeeleeyeen daadadka iyo fatahaadaha gobolkan banaadir aynu joogno ilaa xalito rooba waaweyn ka da-ayeen waxa dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka waddooyinka kilomitir afar ceelgaabta balaaxi waxaa iyaguna halis ku jira labada buunde ee xamar jajab waa warbixin kooban runtii nimcada ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay waana qadar ilaahay waxaan tacsi u diraynaa shacabka soomaaliyeed wixii ku dhintay ku naf waayey wixii hantida kaga luntay kaga burburtay iyagana sidoo kale waa ka tacsiyadaynaynaa waxaan baaq u dirayaa ganacsatada qurbajoogta runtii inay dhibaatadaas ka gaadhaan ummadda soomaaliyeed in badan oo dowlad la'aani ka jirtay waxay ku badbaadi jireen ganacsatadooda qurbajoogtooda maantana kaalintii looga bartay waa laga rabaa inay wax ka qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaagdhegeystayaal haddaynu arrimaha soomaaliya intaasi kaga nimaadno islamarkaana haatan aynu u kacno dhinaca iyo bariga dhexe taniyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa waxaa kordhay weerarada ay yuhuuddu ku hayaan dadka reer falastiin sida lagu sheegay warbixinuu soo saaray ama xafiiska isku xidhka arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay dhinaca koonfureed ee daanta galbeedna waxaa la burburiyey in ka badan labiyo toban tuulo beeraley ayaa laga kiciyey dhulkoodii waxaana la barakiciyey in ka badan kun qof wariyaha v o a yan bojat ayaa inoo haya sheekadan waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan
burburka guryaha alaabta gaarka ah iyo alaabta guriga ee la burburiyey ayaa laba toddobaad ka hor waxa uu ahaan jiray guriga laba qoys oo reer falastiiniyiina oo ka tirsan bulshada xoolo dhaqatada ee el mavagara maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u yimid dad yahuuda oo deganaa meel u dhow kuwaas oo wata qoryo baabuur iyo cagafcagaf sida ay sheegeen dadka halkan degan daqiiqado gudahood waxa ay sheegeen in wax walba ay baabi-een weerarkii ugu horreeyey waxa uu ahaa mid guryaha lagu soo qaaday dadkii deegaanka ayaa soo galay iyaga oo xihan dharka ciidamada waxayna bilaabeen inay weeraraan wax walbana waa ay burburiyeen welina wax sidaasi oo kale ah kalamaan kulmin askarta ka hor waxaanu heli jirnay warqad digniin ah oo naloo soo diri jiray balse markan dadka soo degaya ayaa soo galay iyaga oo xidhan dharka askarta wax walbana waa ay burburiyeen xamindo waxa uu sheegay in qoyskiisu uu qarniyo badan ku noolaayeen dhulkan buuraha xibroon iyaga oo dhaqan jiray ido iyo lo islamar ahaantaasina beeran jiray olive deegaameynta ayuu sheegay in ay aada ugu soo dhowaanayeen marmarmarka ka dambeysa marka dagaalka israa'el iyo xamaas uu qarxayna xamdan waxa uu sheegay in arrimuhu ay faraha ka baxeen oo ay u muuqdeen kuwo markaasi hanjabaad iyo rabshado wata mar kasta laysugu dari jiray waxaan dareemayaa in lai bahdilay waxaan dareemayaa in lay caayo in lay ceejiyo si xunna layla dhaqmo maan xagga yahuudda maxaa yeeley yahuuddu u xildhignaayeen iyaga laakiin waa kuwan sahyuuniyadda ah oo meel kasta oo dunida ka mid ah isaga kala yimid kuwaas oo aan diin iyo anshax midna garanayn sidaa sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan bini'aadinimada ee oja ugu yaraan shan iyo toban tuulo ayaa la burburiyey tan iyo toddobadii bishii oktoobar markii xamaas ay weerar ku qaaday israel waxaana ku barakacay in ka badan kun qof xafiiska warfaafinta ee dowladda israel iyo ciidamada difaaca israel ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan tirada sii kordhaysa ee weerarada ay yahuudda la dagaaminayo ay ku qaadayso beeraleyda falistiiniyiinta toddobaadyadii u dambeeyey dowladda israel ayaa bilowday qaybinta kumanaan qoryo-ah oo lagu talagalay dadka rayidka ee ku nool deegaanada xuduudda iyo deegaanada ku yaala daanta galbeed meelba meel ayaan u maraynaa hubkaas ayaanu bixinaynaa arrintaas naf bay badbaadisaa qori kasta bastoolad kasta oo aan shagta u bixinno ayaa qoys badbaadin kara qori kasta wuxuu badbaadin karaa guri oo waxaan dadka reer israel ku leeyahay taga oo hubka qaata tuulada bediyuun oo ay xad la wadaagta yuhuudda ayaa maalinba maalinta ka dambaysa xaaladdu kasii daraysa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxay sheegeen in dadka la deegaameynayo ay ugu hanjabaan inay isaga baxaan deegaanadaas islamar ahaantaasina ay ku hoos nool yihiin nooc go'doomin camal ah laba toddobaad ayaa laga joogaa markii ay yimaadeen maleeshiyaadka la deegaameynayo oo si dhab ah ay ugu soo duuleen bulshada si aada u xunna ay u xirxireen dhammaan dhallinyaradii iyo toban meelood meel ka mid ah bulshada waxayna weydiinayeen su-aalo ad adag oo qallafsan taas oo ah wax aan u aragno oo keliya inay sameeyaan dadka argagixisada ah dadka halkan jooga ayaa sheegaya in dagaalka ka hor ay u yeeri jireen baliiska israel si ay u xalliyaan dhibaato kasta oo ay kala kulmaan dadka la degaameynayo ee dariska la ahaa laakiin hadda waxay sheegeen inaysan cidna u iman
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey warbixintaas oo diyaariya waryaha v oda iyo ambujaad halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idin ka soo gaaraysa washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal suugaanta banaadiriga ama xamariga ayaa kaalin weyn uga jira fanka soomaalida sida ay sheegaan khubarada fanka soomaalida gabayada ciyaaraha dhaqanka heesaha iyo riwaayadaha banaadiriga ayaa si xoog leh u caanbaxay xilliyada loogu yeero berisamaadkii intii u dhexaysay curashadii dowladdii koowaad ee soomaaliya ilaa dhammaadkii dowladdii milatariga uu majaraha u hayay haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha diiradda ugu saari doonnaa kaalintii uu horumarinta suugaanta banaadiriga ku lahaa laashin axmeddey cabdi gaashaan laashin axmeddey waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a bal marka hore adiga oo soo koobaya laashin axmeddey cabdi gaashaan waa qofma asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuurow kolley taariikhdeeda iyo meeshaan ku dhashkax badanaan ka sheekeeyey laashin axmeddey cabdi gaashaan waa nin laashin ah oo ku dhashay gobolka shabeellada hoose degmada afgoy tuula ka mid ah oo cumar beera la yidhaaho haddaad maqashay heesta abaa caashoogi dawey cumar beera aan ujeedaa meel la yidhaaha tuuladaasaan ku dhashay alxamdulillah meeshaan ku soo barbaaray dugsi qur-aan meeshaan ku soo bartay markaan soo khalin jabi kadib aan laashinin badan soo bilaabay alxamdulilah ilaa maanta joogana kulleeba heerkaanaan kusoo gaarnay oo faneed
maasha allah cimrigaada ilaaha dheereeyo waa yahay inta aanan u guda gelin marka kaalintaadii horumarinta fanka banaadiriga bal in yar nooga sheeg soo shaacbixitaankii suugaanta banaadiriga intaa ka xasuusatid horta banaadiri markaaliya dadka waxaa mudaa inuu xamar kaliya og yahay banaadiri dadka oo isku lahjada ee waxawaaye buula burda wixii kasoo xagee intay ay kasoo bilaabanayaan ilaa haddana xeebaha soo marsi meeshaan ee cadali iyo soo marsi xamarku keen haddana inta u bax ilaa wana weyne dad maay maay waa ku dhex jiraa laakiin maxaa tiri oo banaadirigaa loogu hadlaa haddana sowod afgooye imaaw haddana ilaa sharambood marka maxaa liraa intii baraawo dad iyo oyayar oo dad baawi ku hadla waa jiraan dad oo afkaan kale oo maadoonta la yiraa oo xeebaha ku hadlaayo waa jiraan laakiin badi lahjadan oo banaadirigaa loogu hadlaa isku dhaqanna waayo maxaa la yidhaha soomaali seedab saddex ay u qaybsantaa dhaqankeeda ama deegaan ahaan reer guuraa reer beeraley iyo reer xeebeed waayo marka banaadiriga dhaqankiisa xeebeed iyo beeraley waa ka kooban yahay suugaantiisana waa badan taha dhaqankiisa waa fara badan yahay weli wuxuu u badayaa maalmaha iidda iyo ishaag maxaa la yidhaha adiga marka beeraleyda jimcada la gaari iyo markaasay suugaantooda iyo maxaa la yidhaha ubadaagisa dabshidka iyo markuu yahay iyo shableyda iyo suugaantooda markii aroosmanka iyo markaasay ahaan jiraan reer banaadiri macnaha suugantooda markaas ama shiribkooda ana shirib aan dhihi jirnay shirib ama markooda markaasaa u ahaa waayahay marka marka haa sida aad sheegtay shirib iyo guuraaw iyo gabayo iyo maaragtay waxyaabahaasay ku bilowdeen laakiin markii dambe he heesay isu bedeleen marka heesaha banaadiriga soo ifbixitaankoodii sanadahay ku aadanaayeen bixitaankooda aniga waa iyaga horeeyeen ilaahi naxariista abeesgeed dowdiin ayaa soo bilaabay sheekh mayow halaag iyo cali maleexaan iyo raggaasaa soo bilaabeen xaaji caddi iyo iyo kirshaceryo iyo raggaasoo aniga iyo hore dadkaasaa soo bilaabeen aniga me waxaan soo dhexgali toddobaatameedii toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo saddexdii meelaasnaan soo dhexgali aan rabaad sameey oo gale fanka manaadiriga laakiin waa iiga horeey laakiin waxaan xasuustaa lixdameeyadii waxay ku dhigi jireen meel la yidhaha dirisyoonka oo oo banaadiriga meel la yidhaha oo tiyaatarkana mal sameyni markaas waxaa ka mid ah haddaan ku xasuusiyo macnaha heesoodii beriyaas lagu heesay og jiray duqawaa taqaan deeq badanaayo rabaa daab oo dambiil ku qaadaayo daado iyo dalnuursha ribaad la yidhaha ay dhigi jiraan hayshe sheegi ribaad la yidhaha sadkaada saaxirkaa mareebo meeshaasay ku dhigi jiraan ilaahay u naxariis dadkii badi waa dhammaadeen oo beriyaas dhigi jiri fanka banaadir ama ribaayadaa soo bilaabay
maadaama aad adigu sheegtay inaad gadaal kaga soo dhex dhacday marka maxaa kugu dhaliyey in aad maaragtay bilowdo in aad heesaha samayso iyo riwaayadaha aniga laashinaan ahaa gabdhaan iska amaanan jirin marka nin layidhaha ilaah u naxariistay ustaad axmednaaji ayaa igu dhaliyay inaan eesa sameeyo waa ii yimid guriga yimid maxaan rabaa riwaayad waxoo wada oo layidhaha jaceyl fakiir galay mafuudada markaasaa u yiri waxaan kaa rabaa axmeday riwaayadan inaa heesu samaysid ar axmednaajiyo iga dhaaf aniga ma aqaanay shiribkeyga iska wadaa iyo gabaygeega maya waa taqaana adigii oo gabayaas sameynay oo maleeley macaaney malaasweyntii miya midii maalin iyo cawa murugadeeda iyo haysi miya ma arkeysaan islahay macaaney mi iska miirineed adigii tiriyahay mayna waa tiri kartaa keen marka banaadiriga heesooda waxawaa kow laxankaa lagu keenaa badi laxanka markii lagu keenaa heesaa ku cabiraysaa markaasaa laxankaa iyo gaari oo madaxa mashaqaan kale waa murgoodiye adiga murug magantaa ehe magantaadaan gale maya maya heestaana igu horeys waxaa qaaday axmednaaji faaduma khaasina qaadeen alla u naxariista lamada baa dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiya manaa riwaayadii jaceyl fakiir gali heeseeda riwaayadaasaan ku bilaabi iyo maxaa liya geeraaradeedu riwaayadaasa igu horeysa
mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye
Yeah.
marka waayahay marka riwaayadaasi kadib dabcan riwaayado badan ayaa dhigtay marka ilaa iyo intee ayay gaarayaan riwaayadaha adiga dhig aad maaragta aliftay
riwaayadaha aan dhigay laba iyo toban jeceel waaye iyo saddex oo wadani oo burburkaa markii la galay oo dadweynahan uu bandhigay macnaa inaa nabadda oo la heshiiyo in nabadda la qaato intaa saddexdaasna waa sameeyey laakiin jeceelada laba iyo toban waaye laa qaar waxaa jira oo rag kale sheekada soo sameeyey oo aniga ereyda aan u sameeyey iyo qaar oo aniga ereyada iyo sheekadaba aniga aan sameeyey ay kala yihiin marka laba iyo toban ribaayadood waaye oo jeceel ah waayahay marka laba iyo tobankaas riwaayadood ee jaceylka ah kuwa maaragtay ay dadku inta badan ku weydiiyaan oo adigana sida gaarka ay kuu taabtay maxaa ku xusi kartaa
waxaan ka aan ka xasuusan karaa sida ee jaceylkii luus iyo leyla leyla lurma iyo wahayse la leeyahay shan iyo tobankii shumeey xamar iyo xaafuun intii beled xaawo wixii gabarka xoogaa way adaan kaa xusuustaa oo qalbiga kula xiriira maxaysi aan ku naqday ama wiil aan loo xelanaynin mise xudaat igu wadaa iyo dumarka xaalkiisa shan iyo tobankii shumey waa taas waa ka mid taha warbixintii jeceelka haddaan ku xasuusiyo oo la dhihi jiray yaaqaadan yabaalku yaal iyo yicib oo la yaqaanaan ahaa yoonkii hore markii yartaas yadda aan la heliba ayaan yumbaday biyaha iyo xaasmaanya ahaan yakahan yaqiinsaday haddii baashi laga yeelay yoolyoolka maxaan orodkiisa yasay yaayah yaayah yaabkeyga yaab la yiraa waadaas warbixintii jeceelkaa ka mid eh waxaa ka mid maxaa la yidhaha shamaalayaa sheegan karo meel libaax soo galay lo ma joogayso waa la kala leexiyaa liin iyo caano leelow leelow yaa leela yaa salaam
meel libaax soo galay lo ma joogayse meel libaax soo galay lo ma joogayse waa la kala leexiyaa liin iyo caano waa la kala leexiyaa liin iyo caano leelo leelo yaa leela leela yaa leela yaa leela
waxaa kasii aa ku jirta kibirkii beertaa karfansaare jaceelka wadadoo filaa weli nool waaligeel war dheer jiraad walna weenka weydiiseene iswareesta adii waalidkaada wakhtiga mawaaree weligaada ogaa ninba waayahiisaa waa lala tumaa wacadkii jaceelka haddaad hoy ku tuurtay warkaan waraanka sugaa wariiqa Wariiqa yeeraaya.
yeerawareerka waktigaa keenaye keenaye gabadhada ay leedahay aad iyo aad iyo iyo weliba heeskan haddaan kaa xasuusiya heeskan kalo asna oo eh, Maal iga hoo.
hoo aan ku mehersaday maya alaleeo ya aad iyo aad maxamed aadan shamuuri
Ah, adiga waxaa iigu dambaysii aan dhigay siddeetan iyo todobadii eh, siddeetan iyo sideedii shan u yarha ii sheegin meel haadka guura hilib ma lehe waraabkii hooyado wax hubso hal ninkay ka maqan tahay muhurida qofkii baadi hore wax hubso oo la leeyahay aad iyo aad Ya.
Eh, waxaa moodaa Eh, dabcan dadka aadka u jecel eh, banaadiriga waxaan filayaa inay madaxa ruxayaan oo ah waayo waayo xasuusisay marka eh, Mhm.
eh, laashin axmedeyow fanaaniintii aada la soo shaqaysay kuwoodii kuwii kuugu yaabka badnaa ee aadka as- isula soo shaqayseen yaa ka mid ahaa hay dad badanaa isla soo shaqaynay waxaa ka mid ah saaxiibkayga cabdulqaadir ismaail xalasow oo ribaayadayga badica toorahooda ahaa Eh, cabdulqaadir nuuraan yaa ka mid eh, alla u naxariis sheekh mayow baaslaawaa ka mid eh, shariif jeegaa ka mid eh, xaaji ikarleewaa ka mid alla u naxariiste sheekh abuukaraa ka mid eh, alla u- eh, iyo awkuuku alla u naxariiste cabdiraxmaan awkoon baa ka mid eh, eh, maka xaaji banaadiraa ka mid eh, oday cabdullah ka mid eh, dadkii iyo- iyada soo holgameen waa dadkaasoo dhan gabdhaha markaan soo qaado ilaah una xariistay faaduma qaasin hilowle ya ilaah una xariistay macnaa xaminaaji oo ninkii igu- igu beeri macnaa igu dheli ah inaan riwaayada sameeyo ilaah una xariistay cawdi cali maleexa ilaah una xariist cawdi macluum nuura ka mid eh, abwaan sanguwa ka mid dadkii ila soo shaqay jiray ilaah una xariistay saad cali barakoo gullowa ka mid eh, adiga dadkii badi waa waa la baxay ilaah una xakiima caalina ka mid eh, shamsa bashiir xasan calasowa ka mid eh, dadkaasoo dhan waa ila soo halgameen Maasha dul cali Allah.
xasan duula ka mid ah yaa dad ma adig maso ma soo koobi karo dadka heesaagaa weliba adigu baxo alla u naxariis axmed abubakar alcamaadi maxamed nuur akhyaar oo la xamiistay ahay abees khamiis maxaa leeyahay maxamed aadan shamuure faaduma khaasin lul jaylaani sitee fasal wanaag madiine cabdicali allow naxariista dadkaasoo dhan cumar nuur baa sharax dadkaasoo dhan waa ina soo hagameen heesaageegi iyo dadkii korka jilay riwaayadaya ahayo ya waa garta waa dad adi waa la waa la kala baxay ilaah u naxar dadka aakhira u bateen alxamdu ilaah anoo kala dheerayo aamiin Yeah.
inta dhimata allah u naxariisto haddii aan ruwaayadihii dib ugu soo laabanno ee, ruwaayadda sh- haddii aan ka soo qaato shan iyo tobankii shumay ee, ruwaayad ruwa- ruwaayaddaasi waxay ka mid tahay ruwaayadaha ugu caansanaa marka fariinta ay diraysay maxay ahayd
haa horta ribaada sidooda waxaa laga sameeyaa wax dhacay wax dhici kara iyo wax dhici doono shan iyo tobankii shumay sheekadeed waxay ahayd macnaha waxay xambaasaneed eh, nuxurka la yidhaaho ma dhasho
waa garta gabaraa la guursanaa gabadhii ilaahay amarkiisa xoogo lama sano waa cuslaanaysaa ama sanado bes waay waxaa la leeyahay tan maba dhashay isma dhalayso iska fur hay dhalinta ilaaha hayo bani aadam hayo habarta hal wiilay leedaha waxay rabtaa inay wiilka iyo iyo wax dhaldhalo gabadhiina camar ilaahay aa culeys xoog aa ku aa ku saaran sax markaasay hooyada wiilka wixisa waxay leedahay shooble dhicis lagawaa dhowr sano aad isqabtiin dhakhtaryaal badanaan dhexgeey dhinacayga ka dhaqaaji iga dheerayba dhashoodaa soo dhala soo dhalaa markaasaa u leeyahay hooyo dhowa maahin dhalooga iyo dhagax dheceel loo qoraayo dhamahaynaatiyayga dhurkeeda ka sugaysaaye soo dhalaaqna maxaa tii dhee hooyo ilmaa ilaaha haayo hooyo saasay idhiin maya dhakhtaraan geyni qur-aanaan saarne si walbaan yaalne eed wax ma soo wado gabadhiyaa soo maqlay soo imaanaysaa waxay leedahay eedda maxaa daa ilmaha anigana mahay adna maas igaarkaadan maa ilaha haaye eedday ninkayga waa jeclay maa ii dhaafta maya maya aniga owlaadaan rabaa adna wax ma soo wadidaal le gabarta markaasay wiilka jilbigiisa qabsanay waxay leedahay shooble hilibkayga haragiisa aad tahay ma waraaya hareerahaada hadalkeeda yeel hooya waa ku dhashay anhunkeeyaa kuu habaarin hooyadaas sagaal bil usugooda caloosha kuugu soo waday intii aniga madaxeega kuu habaari laheed iska kay fur walaal kolleyba aniga waa isjecelna aniga adin calab isku soo noqon doonaa laakiin iskay fur cajiib
gabartii sidii ahaa lagu furaa waa bixiysaa ilaahay amartiis as gabar kalaa lagu daraa oo shashaxley la yidhaha faadu maxamed axmed eeda kooxdeeda ka mid eed oo ila soo halgantay iyadaa lagu daraa ee, maxaa la yidhaha iyadan ma- maxaa la yidhaha ma dhalayso gabadhii shumey waa kismaayo u bixiysaa jida doctor jamaalin nira xaaji iyo karlib ama cabdalnuur diila markii allah unaxariista markii dambi jiday Ah, le- berigii hore gugii hore waa igaar qaaday geesigoo kale aad gaclootay iyo gargaar maantaad garoob tahay guurkaada ha iiga geyni
cajiib markaasay leedahay ani imaasa guursada maadaama leeyihi madhasha waa leeyihi ninkaan inuu xaq igu leeyaha laga yaabayo ilah waa intaasoo ilah owlaad iigisa maa iska guursada bes waxay leedahay waa doctor jamaal waa isguursanaynahay markaasay leedahay bisha meeqa waaye maanta cabam isguursanayna u leeyahy bisha maanta meeqa waaye ay leedahay markaasaa aa la leeyahay shan iyo toban waaye markaasay leedahay shumey shan iyo toban waa shareystay shooblaashaaska igu saaray shakilay hooyadiisa wuxuu shaydaanka u sheegay shiid ay noqotay shumeey ilmana kuu shumeyso ee shan iyo tobankan hortiisa shiika horgeeye alaakhadeeda u sheeg sidaasaa lagu shooray ay sheekadii ku dhammaatay ana shan iyo tan- toban damba nikaaxiisa shakiyanka qabaaye sharaf badanow sheekadan dib hanoogu shakaadnaa waaba ka tegaysaa markaasaa lasoo horbahaa markii dambe waxaa jira ilaahay u naxariistay abuu cabdul raaga aa jira ilaahay u naxariistay markaasaa la leeyahay shumeey ayaan waa ayaan ilaahey axad iyo isniin ma kala ijaaba roonee abshirtooda hal waaye arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda yaan lees aroosin ee beeyma ilaahin oo aadankaa caadaysay adigana aana iyo shaki uurkaaga ka saar aqalkiina dhista ee beey idinkiis idinkeena aan ahayn waa iska oglaadaysa insha allahu shan iyo tobankii shumay shan iyo tobankii hore haddaad sharaysatay shan iyo tobankaan dab waa ku heeraysaa wiilka gabadha wiilka gabarta majin gashay majin baxday insha allah mitaanayaa la dalaysaa isguursada adig sidaa lagu guursaa calaa kulli xaal markii dambe gabadhii uuray bixinaysaa wiilkii oo oo soo orjoo gabadhii kale soo fur iid soo raadinaa imaanaya waxau arkaa iyadoo uurlaas oo imaanaa kismaayo oo xaamila ah arshame shumey malugu aroosi haa adiga meeshaas ku dhaca waa xanuunsanaa alxaaj alxaasil waa dhimanaa shooble gabadhiina farxaday ugu dhammaanaysaa ribaaji iyadoo uurkii wiil ku dhashiyo alxamdulilah oo iska barwaaqoodi
waa garta markaasay ka sheekeyn Aada- aad- aadan u fahmay. waaya igu jir ee, dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa ee, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacayga waa maxamed cismaan xasan laashika waxaan rabaa inaan wa- aan weydiiyo een, riwaayaddii kibirkii beerta dadku waxay dhahaan micno badan ay u sh- ay u sameeyaan Een, waxaan rabaa riwaayadda fariinta ay xambaarsanayd een, inuu laashinka noo sheego maadaama dadka ay waxyaabo badan ay ka sheeg sheegaan waanu ku mahadsantihiin adinka iyo laashinkana waa idin salaama mar labaad kibirkii beertaa karfan saaray jaceylka waxa waaye waxay ku socotay ee, beer dakano oo beer xaggeeda ka timid ay ku socotay dakano dakanada inay fiicneen ee, laba nin ayaa beer isweydisanaysa beeraha berigii hore waxaa laysku saa jiri donfuur nin xamar ka baxaya nin beerley u tagaaye beera weydiisanaa saaxiibay ahaayeen beertii waa la saaraa laakiin lama siinin lama- mana laga iibinin adiga bes beertii ninkii waa tabcaduu galaa aakhir dambe eh, kacaankaa warqad ka soo baxda oo la leeyahay dhulkii duur ah ninkii tabcadaa iska leh ninkii arrintii u ogaanaa dhulkii oo saaxiibkiisa doonfuulku ah warqadaa u samaysahaa ninkii oo beerta saarin waa dhimanaa adiga islaantii ama- adhees markii dambe aniga odayay waa dhintay beertaydii waa u baahnaa isii markaasaa uu leeyahay aniga beertan warqadaa u haastaa maya ku siin maayo beertii anigaa leh adiga dagaalaa ka dhex dhacaaye xoogoo waa fara saaraa islaantii daqaraa ku dhufanaa adiga beerti sidee ku xoogaa adiga warka ma badi kare aan xoogaa jugtii tiyaatarka dhegta waa igu jirtahay magaxeeda fayaabe waxay ku dhammaanaysaa wiilkii oo gabadhii doonanaayo oo dakanadii gabadha oo aabeeda ee maxaa la yidhaha wiilka aabiisa beerta oo ku xoogay oo gabadha hooyadeed oo ka xoogay oo dakarna ku dhuftay dakanadaas aawadeeda ayaa loogu diidaa markaasaa la leeyahay maya yeela waa hilmaamaa la yeela ma hilmaamaaya ninkii aniga beerteyda oo xoogi oo anigan dakarkii ugu dhuftay ya ninkaas ma hadda wiilkiis gabadhay guursanaya maya ma guursanaya dakanadaas hayad wiilkii beerta riwaayadani heeso maaragtay kala daran ayaa ku jira marka heesta aad isleedahay ama adiga ku taabanaysa ama aad ugu jeceshahay waa tee marka horta heesay badi waa jeclahay shini heesa badanaa ku jira shinidii malabka shalow dheer laga shakaalay shuba ruuxii yiraa shida inuu marabaaye caashaqii shal- shar laga naadi dusheeda dahabkii ka shasheeyo shuba ruuxani shiraaho shida inuu marabaaye caashaqii shalay jooga iyo kan maanta la sheego shexda la isku dayo sharaftooda halmaahine shani la'aan iyo la shoor shimbir nabadeed shuuta u duuleyso shaki iyo shalaay shafkeeda laga ilaashaa tahay idan waxaa la hadla shumacii jaceylka farxadiisa loo shidayo intii shaanshaan shaaciisa laga soo arkaa la- aad tahay meel shar aan laheeno shaydaanka laga xijaabay oo shiikh iyo sharaf diinta ay ku sharxayaanoo sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka farxad loogu xusa- xusaayaan shaalkuu fidinaa hasheegine cashiq hasheesheeg adiga heestaas waa ku jirti waa hees fiicana aheyd oo weyn shiridii malabka jalow dheer ku shakaashay suba ruuxii ilaaho shida inuu marwaaye inuu marwaaye
karnaganaadi dusheeda yee daabkii ka jishe karnaganaadi dusheeda daabkii ka shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage shida inuu marwaaye karnaganaadi dusheeda yee daabkii ka shisheeye
caashaqii shalay joogay ii kama anta la sheego caashaqii shalay joogay ii kama anta la sheego shaxda la isku degaaye sharafko sharafkoo kalmaahine shacni la'aan yeelisho caashaqii shalay joogay
ti haddaan kuuti watloo filaa weli nool waali geel war dheer jiran idda waa ka mid aheed yaa mugdi haween iyo maalin dheexaan kuu meer maaray malawley naftaa ku maagtay kaama maarmiye maal iiga hoon waa adiga heesa badanaa ku jireen kulley oo aan- aan jeclahay insha allah oo iigu khuseeyan aad iyo aad oo- oo adigay ku khusayeen miya heesahaas intooda badan aad iyo aad aad iyo aad yaa waayo tan adiga ku khusaysay ee aan barnaamijka kusoo xiri doono inkastoo laba su-aal ay ii dhiman tahay aan ku sii weydiiyo ta- ayadaan kusoo xiri doonaa gabagabadii waa tee taas Waa- waa- waa watloo filaa weli nool waay
oo sidee kuu khusaysa marka haddii aad in yar noo faahfaahayso waalugeel wardheertii aad walla ka weynka weydiisayna iswaraasta adiga iyo waalidkaas macnaha gabar oo oo maxaa la yidhaha oo ninka loo diiday waaye oo ninkii la yidhi waa dhinti mama noola ninkii oo- oo oo noolaa soo noqday markaas "Eh, anigu waa weli baa noolaa had waa dhintiyaaba lagu dhalay maymama dhibinin waa noolaa sheekada waa dheertaad ma geli kari kolley
waaya waaya waa mahadsan tahay Eh, gebagabadii ayaan maraynaa marka hadda maadaama aad tahay eh, abwaan weyn laashin weyn oo caan ku ah banaadiriga Hee- fanka banaadiriga ama suugaanta banaadiriga hadda heerka ay marayso maxaa ku tilmaami kartaa
hadda waxaa waaye waddankaani burburaa ka dhacay Eh, maxaa lidaa ii sheeg adiga dadkeeni waa kala guureen warbaa iyo meel walbaa la kala aaday iyaa nabadii xooga waa iska xumaatay marka fanna wuxuu ku dhisan yahay sidiisa farxad iyo nabad meelaa nabad lahayn aad yidhi nolol mataal fanka nabadaa ku dhisan yaha hadda waa iska socdaa fan kolle banaadiri waa socdaa ha badnaado fanka waqooyiga fa u badnaado waa socdaa kuwii horoo la kuubi waa adiga waa la wadaa kulle Eh, intii tirnaade tilmaansanaad waa tilmaansanyaa fankii weli waa socdaa laakiin kii berigii hore horta ma la heli karo ilaahay hanoo soo celiya nabadda nabadda aynu ku xirintaa ha marka seel Deen ilaahay burgeeda bucataa usoo mariyo aamiin yaa rabbi see lagu heli karaa marka see lagu horumari karaa eh, fanka banaadiriga si uusan maaragtay u naxuusin fanka waxaa lagu horumari karaa ma- masraxa horumar- aa horumar- aa horumari kara fanka Eh, guri dhexdiis lagu hees iyo aroos laga hees iyo baar lagu heeso maku horumaraya fanka waxau ku horumaraya masraxa tiyaatarka masraxa ku horumaraya marka in la hela waayo masraxiyii oo riwaayada laga dhigo maxaa la yidhaha adiga heesa heergeri oo kale laga dhigo dad ay soo baxaan majaajiliista ay soo baxaan eh, heesaha badan ay soo baxaan muusikiista ay soo baxaan hadda waa socdaa waa la dadaalaa laakiin fanka waxau ku dhismaa ku horumaraa tiyaatarka masraxa ama orientationmada gobolada shaneemooyinka in laga dhigo ku horumaraa berigii hore ilaa xamar ilaa wajaalaa la dhigi jiray ilaa kismaayo meel walba waa la gei jiray oo orientationmadaa lagu dhigaay shaneemooyinkaa lagu dhigaay ay dadweynaha aaday u qaadan jireen marka nabadayneeda meeshii nabad ba jirta wadankii badi waa kala xiran yahay ilaahi hanoo kala furo ummadayna bageed Bur- burcad allah usu mariyo aamiin aad iyo aadaad u mahadsantahay waqtigaaga qaaligan waa kaaga mahad celiyey Ah, insha allah insha allah insha allah ummadayna bageed burcad allah usu mariyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa laashin axmedey cabdi gaashaan oo ka mid ah tiirarka suugaanta banaadiriga ee soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa heesta wad loo filaa weli nool waxaa alifay laashin axmedey cabdi gaashaan waxaana ku luuqeeyey fanaaniinta cumar nuur baasharax iyo sitey qosol wanaag
weligaa ogaa
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayay nuur xasan nuur haatana hargeysa ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ayaa maanta ku guulaystay inay badda ka soo saaraan meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah oo meydkooda la raadinaya afartii maalmood ee u dambeeyey warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
raacda iyo baadhitaan muddo dheer qaatay oo laga soo bilaabo gelikii dambe ee khamiistii raacda loogu jiray helitaanka laba wiil oo baddu ay liqday ayaa maanta ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil ay ku guulaysteen in labada marxuum ay meydadkooda soo helaan taliya ku-xigeenka ciidanka ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil maxamed sheekh ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu suura gashay in ay meydadka labada marxuum soo helaan
inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo hiradii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka dhinteen labadaa marxuun ee badduu laqday kii labaadna waannu ku guulaysanay innagaa haddeer saaray waxaanu leenahay iyagana cawlkiisana allah siiyo dembigeenna allah dhaafo innagana ajirkii iyo raacdadii aynu qabannay allah inaga siiyo intaas waa guud ahaan waxaanu runtii ka warramaynaa howlgalkaas wuxuu socday afar maalmood khamiistii buu bilaabmay saakuu soo gabagaboobay weli raacdadii dad baa maqan oo waxaa maqan mayrkii iyo ciidankiisii way maqan yihiin bari bay ku maqan yihiin aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ciidanka ilaalada xeebaha jumhuuriyadda somalilan oo ka hawl galay oo labadaa marxuum ku soo guulaystay geesta kale taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka saaxil ibraahim cali ayaa isaguna dhinaciisa isdul taagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka feejignaadaan in dhallinyarada iyo carruurtooda ay u soo diraan xeebta wakhti ay baddu kacsan tahay eheladii ay ka tageenna ilaahay samariye imaan ka siiyo waa dhacdo naxdin leh afar habeen loo dul jiray oo waalidkiina dul taagan yahay oo cid walba ay ka naxsan tahay ilaahay samariye imaan hanaga siiyo waxaanu dadweynaha u sheegaynaa gobollada ka imanaya reer berberaha way yaqaanin le gobollada waxaanu u sheegaynaa inay qaataan waxa ay boolisku yidhaahdaan inay qaataan waxa loogu waaniyo ee la siinayo mas-uuliyiintu ay siiyeen waa inay qayn badan baa laga hadlaa dhacdo kastaa markay dhacdo waxaa laga hadlaa war badda iska ilaaliya war caynkaa yeela war saa yeela ayaa laga hadlaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa codkii ilaahay qoray wuu ku baxayaa laakiinse in taxadir la galo ama amiirta la kala qaato waxa ciidanku yidhahdaan la qaato waxaana lagu guulaystay meyd ku dhacay lix iyo toban toddoba iyo tobankii bisha oo intaaba gobolka heer gobol iyo heer degmo iyo heer ciidamadoo dhan ay ku mashquulsanaayeen inay ku guulaystaan inay soo helaan dadkii iyo heeradii uu ka geeriyoodayna ay sidaasoo kale ku howlanaayeen ama shacabka reer berbero oo dhan runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada badda ciidanka booliska ciidanka dhammaan ciidamadoo dhan oo ka qayb qaadanayay hawshaa iyo shacabka reer berbera oo u heelanaa inay helaan inay helaan hilbaha ilaahay qadaray inay ku geeriyoodaan badda ugu dambaynna ku-xigeenka duqa magaalada berbera nuur cabdi jaamac ayaa u tacsiyeedeeyey eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen labadan wiil ee dhallinyarada ah ee ridwaan mawliid iyo salmaan mustafe la kala odhan jiray kuwaasi oo khamiistii ay badda ku liqday xeebta batalaale
waagaag dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu haatanna maraynaa ee aynu ku wada nasanno heestoo codkiisa inagu soo gaadhsiinayo maxamed xasan xuseen lafoole ee halkudhigeedu yahay mako
funky heestaasi mako iyo weliba codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo
wa midaadu dhalato rabbi ku